waxaa warar soo baxaya maalmihii u dambeeyay sheegayaan maanta oo salaasaha in muqdisho ay ka qabsoomi karto kulan u dhexeeya mashir u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka shirkaasi ayaa sida cad waxaa la sheegay in uu ku dhow yahay inuu guul daraysto maadaama isfahamwaa uu soo kala dhexgalay maamuladii lagu qancinayay inay kasoo qaybgalaan shirka uu ku baaqay maxamed cabdulaahi farmaajo weliba ergada maamul uu diray maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha uu mudxileedkiisu dhammaaday faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxa burcada oo dil ka geystay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkanhaya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dil iyo dhaawac saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka somalilan kooxaha toorey ku hubeysan ayaa waxaa la sheegay in markaasi ay gudaha magaalada hargeysa ay ku dileen dad shacab ahaa kuwaas oo la sheegay in ay doonayeen inay dhac u geystaan waxaana la sheegay islamarkaana lagu soo waramayaa in weerarkan kooxaha hubeysan ee fuliyey islamarkaana ka geystay magaalada hargeysa uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyooday kadib markii la sheegay in raggani hubeysan ay toorey dhowr jeer ku dhifteen jirkiisa waxaana sidoo kale la sheegay in hal qof oo kale uu ku dhaawacmay kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday raggaasi hubeysanaa isagoo dhaawac ah waxaana la tilmaamay in haatan lagu dabiibayo mid ka mid a cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan wararka qaar oo aan ka helayno magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in ragga hubeysan ee dilka geystay ay ahaayeen kuwo burcad ah oo doonayey in ay moobilada iyo lacag iyo agab wixii ay wataan ay ka furtaan dhalinyaro wadada marayay kuwaas oo la sheegay inay ka biyadiideen islamarkaana ay keentay in ragga hubeysan ay toore la dhacaan raggaasi islamarkaana ay khasaare kala duwan gaarsiiyeen waxaana la tilmaamay in dilka kadib ay goobta isaga baxsadeen raggaasi midiyada ku hubeysnaa waxaana wararku ay tilmaamayaan in haatan ay ciidamada booliska maamulka somalilan ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay islamarkaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano kala duwan oo ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyay falkaasi inta badan waxaa mararka qaar magaalada hargeysa iyo deegaanada somalilan ka dhaca falal noocan oo kale oo dhidhifa waxaana jirtay in maamulka somalilan ciidamo ka tirsan ay markaasi dhowr jeer howlgallo ay sameeyeen ay sheegeen inay kusoo qabteen hub iyo midiyo kala duwan oo ay sheegeen inay kasoo aruuriyeen dad shacab ahaa kuwaas oo la sheegay inay ku jireen dhalinyaro doonayay inay dhac u geystaan dadka shacabka ah
kacdoonka gobolka hiiraan ayaa wada ololihii ugu dambeeyey ee maamul kaga asaasi rabaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabeelle ayaa lagu dhaliilay in colaad ay ka abuuranayaan xadka gobolka hiiraan iyo etoobiya mid ka mid ah jabhadaha ka dhisan gobolka hiiraan oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu aadeen u soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle dabageed waxa uu ku tilmaamay in colaad uu ka horan rabo xadka ay wadaagaan etoobiya iyo gobolka hiiraan kaasio dhuldaaqsimeed iyo weliba dhul beera ay isku haystaan shacab halkaasi ku sugan
kamid a oo hadda colaada ay ka raadinayaan nimankaas ku sheegay hirshabeelle iyo dowla deegaanka soomaalida dad walaalada deegaanka isla degan inay dhibaato u horseedaana haddii kadib ay beeray lahaayeen ilaa amar dama la tabcadka taasoo ah bulshadii mar labaad seef lagax dhigayo taasaa ugu daran dhibaatadaas maanta odayaasha oo ka hadleen ana mar labaad waxaan u sheegayaa in ummadda walaalaha dadka walaala aan laysku dhibaatay xuduud laysku haystaa ma jiro waa dhulka dhul soomaaliyeed oo soomaaliya ay leedahay dhulkaas dad soomaaliya oo kulli isku hayso dadkana soomaaliya haddii is haysatana waxaa jira ama oday dhaqan ama sharci u kala bixi jirtay laakiin anaga walaalahayn dowla deegaanka waxba iskama kaan gelin inuu nin isku sheega madaxweyne ku-xigeen oo u imaado nin madaxweyne ku-xigeen isku sheegay oo johor isku soo caleemo saara meeshaan inta ka baxa waxay tageen degmada feerfeer soomaaliya marka uu tagay wuxuu xayiray dhul soomaaliya ay leedahay yaa la socdo ninka u imaana ninku teeta lamaana daa teeta la-aan waa dhibaato horto kabaha aad gashan tahay haddaana ogaanayn aana lambarkaa ka qaadataana ogeyn marka nin askariga u imaaday waxay yidhien beeraha lama tabci karo ilaa amar dambo saddex bilood taas waa dhibaato beeraha dadaa ku nool dadaa iska leh dadaa weligood tabca jira marka in la yidhaha beeraha waa laysku haystaa ama tabca karti dhibaataa u aragnayna bulshadii laysku diraa oo markaas uul ilaa shan iyo afar iyo toban kilomit saddex iyo toban kilomitr iyo soddon badaca ku leh ee la yidhaaho ilaa amar dambe lama tabci karo
si kastaba hadalka mas-uulkan ayaa kusoo aadaya iyadoo khilaafii weliba colaad ay ka taagan tahay gobolka hiiraan uu hogaamiyo madaxweynaha haatan een hogaamiye maamulka hirshabeelle cali guudlaawe oo muqdisho kulamo waa kulamo ka wado waxaana magaalada beledweyne la filayaa inuu gaaro wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi rabo in dib u heshisiinta uu dhowaan kasoo tagay magaaladaasi uu dib u bilaabo maadaama xaaladda maamulka hirshabeelle cirka isku shareertay maamulka puntland ayaa ka digay in la abuurin colaad ka taagan deegaanka shidin ee wa- waa galbeedka gobolka sanaaga afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ah jaamac yuusuf dabrowni ayaa uga digay somalilan horinta colaadaas isagoona sheegay in dadka deegaanka ay yihiin kuwa nabada wada ogola somalilan waxaa ugu baaqayaa inaysan sii horin colaada beelaha diriirtu dhexmartay deegaanka shidin ee gobolka sanaag dadka deegaankana nabad baan ugu baaqaynaa in ay dagaalka joojiyaan ayuu yidhi jaamac dabraani afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ugu dambeyn afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland waxa uu sheegay inay muhiim tahay in odayaasha dhaqanka deegaanka shidan loo daayo hablaha dha- wada habeynta ama nabadaynta ah ee labadaasi beelood oo dhowaan ku dagaalamay deegaanka shidin maamulka puntland ayaa dhowaan ku guuleystay inay heshiis kala dhexdhiga laba maleeshiya beeleed oo dhowaan ku dagaalamay deegaanka shidin ee waqooyiga gobolka sanaag kuwaasoo isku hayay ceelbiyood ku yaala deegaankaasi maam maxkamadda gobolka mudug ayaa xukun ku riday kooxo ajaanib oo si sharci darraa kaga kalluumaysanayay magaalooyinka xardheere iyo hobyo ka wada tirsan gobolka mudug maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ganaaxa mid ah toddoba boqol oo doolara ku riday saddexdan kow ruux oo si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha biyaha ee u dhexeeya magaalooyinka xardheere iyo weliba hobyo sidoo kale waxaa lagala wareegay hantidii iyo qalabka ay wateen kalluumaystadaas ayaa kusoo jeeda dalka yemen sida la sheegay guud ahaan dadka la qabtay ayaa waxay ka koobnaayeen soddon iyo sagaal ruux hase haatee sideed ka mid ah ayaa ahaa sida la sheegay caruur siday ku dhawaaqday maxkamaddu ciidamada amniga iyo xeebaha hubyaha xardheere mudug oo gobolka mudug ee saddex cisho ka hor gacanta ku dhigay kadib howlgallay dabajoog ay ka wadeen xeebaha galmudug gaar ahaan ee degmada hobyo iyo weliba deegaanada kaag dhowdhow dowladda soomaaliya ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameyn ku yeeshay gudaha soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka federaalk soomaaliya kaasi oo ku saabsan wacyigelinta talaalka dhowaan la keenay soomaaliya exford ee antranzeneza xilliga oo aan ku jirno soo laba kacliinta cudurka saameynta ee covid sagaal iyo toban oo aada adduunka ugu sii falaafaya muwaadin kasta soomaaliya waxaa saaran mas-uuliyaddii waajib gaar ah looga hortagayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban si gaarana waxaan uga codsanaynaa kow culimada dalka oo aan mar walba ku buurinayna dada- dadaalka ay ka geystaan wacyigelinta kahortaga cudurka covid sagaal iyo toban waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sii xoojiyaan dadaalka iyo bulshada la wadaagaan alista uu leeyahay cudurka covid sagaal iyo toban madaxda dalka hogaamiyaasha dhaqanka ururada bulshada haweenka dhalinyarada hay-adaha dalka gudihiisa ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba dad kale ee bulshada saameynta ku leh qeybaha lixaad ay ka qaataan wacyigelinta covid sagaal iyo toban oo ay u gudbaan xaqiiqda saxda ee talaalka si looga hortago fariin been abuura oo laga faafiyo talaalka covid sagaal iyo toban saxaafadda madax bannaan iyo midda dowladda dhow- door weyn ay ku leeyihiin barnaamijka shacabka waxaana muhiim ah inay ka hortagaan wararka qaldana laga baahiyo talaalka covid sagaal iyo toban warbaahintu waxay ka codsanaynaa inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran inay xoojiyaan wararka aan xaqiiqda ahayn oo laga baahiyo arrimaha talaalka oo q- waa lagu qaldayo shacabka iyo weliba aragtidooda taasoo halis gelin karta caafimaadka dadka guud dhammaan dadka kor aan kusoo xusno waxay ka mid yihiin dadka matalaya shacabka kuwaasoo tusaale u noqon kara wanaagga iyo weliba badbaadka shacabka mar walba wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya waxay dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan ugu baaqaysaa inay xogta rasmiga ee covid sagaal iyo toban iyo caafimaadka guud dalka ka qabtaan baraheena waa baraheena bulshada kana akhristaan macluumaadka ugu dambeeyay ee faahfaahin dheeriga ama si toos ay ula xiriiriyaan goobta ay leedahay wasaaradda caafima- wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada waxay mar walba ku baaqaysaa in la xoojiyo muhiimadda ay leedahay tillaabooyinka ka hortaga covid sagaal iyo toban oo ay ku jirto in si joogto ah loo dha- waa loogu dhaqmo gudaha ama weliba gacmaha loo dhaqdo laguna daboolo afka iyo sanka af xirkii weliba la joogteeyo dhaqanka iyo kala fogaanshaha si loo yareeyo inta lagu guda jiro xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameyn baanu ku yeeshay gudaha dalka ayay soo saartay wasaaradda warfaafinta wasaaradda warf- wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba daryeelka bulshada si kastaba xanuunka covid sagaal iyo toban saameyn baan ayuu ku yeeshay gudaha dalka siiba caasimada muqdisho waxaana maalin kasta dad u dhimanaya in ka badan boqoliyo qof ay wasaaradda caafimaadka saacisay inay u dhintaan xanuunka covid sagaal iyo toban guud ahaan dhegeystayaal waan intaa warkiis warka subax oo aad kala socoteen raadiyaha simbo warka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay aniga waa anas maxamed soomana maxamed aqal faafir sameynaya cidda warka iyagu seego dib waxay uga daalacan karaan simba news ee nabadgelya
اهلا وسهلا وسهلا ورني وقور ما تمد بدم بكو اوغاي انا شلي امد شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حلي راضي الدار حي وحنا مغلاه سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا ذا محاول اليوم اذا عذبوا هاي سين باليرا مقعد سيمبا اللي واحد واي- ساعد كذا ولا كسا وينك Sasa Simba Nakuja.